wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada etoobiya ayaa ku waramaya in ciidamo etoobiya ee taabacsan maamulka oroomiya ay weerar ku soo qaadeen degmada qarsaaduule ee ka tirsan gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumeysigeeda weerarkan oo dhacay laba maalin kahor ayaa askarta etoobiya ku soo qaadeen degmadan iyagoona halkaasi ka geystay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey dagaalkan ka dhacay degmada qarsaaduule waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo soomaaliha oo ka mid ah dadka ku nool degmada halka ciidamada etoobiyaanka hubantaha ee weerar ku soo qaaday dadka shacabka ay la kulmeen iskacaabin uga timid dhanka soomaalida maadaama ay waayeen wax ka difaaca ciidamada etoobiyaanka ee duulaanka ayaa la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimashyo dhaawac oo gaarayo laba dhimasho ay toddoba dhaawac ah sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in weli laga dareemayo degmada dhaqdhaqaaqu baruursi ah maadaamaay usoo gurmadeen ciidamadii lagu jibiyey dagaalka kuwa hor leh iyadoona saacad weliba la filan karo dagaalo geystay khasaarooyin kala duwan tan iyo markii uu ra-iisul wasaare etoobiya ka noqday abiy axmed ayaa waxaa sare u kacay dhacayo dilalka ay geysanayaan ciidamada xabashida ee xoogga ku haysta dhulka soomaali galbeed iyadoona halkaasi marar badan ku xasuuqay dad u badan carruur iyo haween kuwaasoo ilaa iyo hadda la daala dhacaya dhibaatada ay u geysteen xabashida